kulankani oo gogolxaar u ahaa shirweynaha nabadda gobolka mudug ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kulankani waxaa ka qaybgalay qeybaha kala duwan ee bulshada gobolka mudug waxaana intiisa badan diiradda lagu saarayay sidii loo xoojin lahaa nabadda gobolka mudug islamarkaana loo yareyn lahaa dhibaatooyinka ugu horeeya ee ka dhaca miyiga gobolka mudug sanadkii ku xigay ee dhoweyd hadeetaana waxaan ku qabannay five star kii odayaasha iyo dad badan ay ka soo qayb galeen kan marka muxuu yahay waxaan idhi dadkii in loo sheego oo la yidhaahdo baahida hadda aan ka hadlayno iyo waxan aan ka hadlayno meesha ay yeelanayso oo madasha ay yeelanaysaa waa toddobiyo tobanka disembar dadka noo imaanaya ama xildhibaan ha noqdeen ama wasiir ha noqdeen ama ganacsata ha noqoto ama jaaliyadda ee ka imaanaysa dibadaha ha noqotee baahidayada inaan ka sii fakarno
wax badanoo qabsanaa jira haddeertaan odayaashaan habeen iyo maalin waxay u taagan yihiin dadkaas kala celiya dadkaas nabadeeya dadkaas qoryaha ka qaada kuwaas cidnana waxba kuma siisa gaadiidna ma haysano waxyaabaha qaarkooda uu guddoomiye xuseen waxaa ka mid ahaa inaysan xataa dadka ku dhex jira dagaalada aysan nolol kafayse haysan iyo gaadiid ay ku shaqaystaan waxa uu sheegay oo kaleeto baahiyaha kale oo jira oo u baahan inaad gacan ka siisaan marka laga soo tago shirkaas diseembar toddobiyo toban oo ah shirka aan rabno inaannu ku caanbixinno mudug inay tahay xaruntii nabadda oo qurbajoog iyo gudajoogba ka soo qaybgalayaan odayaashu waxbay tabayaanoo wayna sheegan doonaan wax ma ujeedaa kale oo dheeraada oo aad isleedihiin nabaddaas xoojinta waxbaa kala qabanaysa mahad cali yuusuf guddoomiyihii hore ee gobolka mudug iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday ururka nabadeynta gobolka mudug ayaa tilmaamay in ahmiyad gaar ah la siiyo shirweynaha lagu kulmi doono inaan intaa istaagna aan orodno sanadkaan sanadka ugu horeeyo dadka dhanna isugu yimaadaan ma aha arrin oo siyaasadeed ma aha waxaan rabnaa dadka dhan inay ka soo qayb galaan waa arrin mataqaanaa danta dadka dhan ku wada jiraan in mataqaanaa la dabaaldego oo maalintaasita isla marka maalinta ku xigta waxaan isniri barnaamijyo dhallinyarada oon ku qaban jirnay sanadka hore waxaan ku qabtay kampala laba boqol oo dhallinyaraan dibadda iyo gudaha iyo isugu keennay waxaa la yidhi safe maaha soomaaliya inaan ka baxno oon dhahno waa safe markaan gaalkacyoan ku qabanaynaa